rahmaan rahiim marka horte shaqaalaha ilaad waa soo salaame taa kadib shiikha lasoo taabuna waktidanba howlgalkaas ciidamada hormukurin wadan howlgalada ciidamada wadi jireen ay kumadasa nimankaas meel tuulooyinayo maanaha kadhuu maaleysadaan ciidamada madiyo gormashidaas ma helan yaa ciidan dari marka tuuladiya it marka ciidamada markiyo meeli garan lankiyo meele maanaha haysaday oo nimanka al-shabaabku meelan kawinayay yaa la kulamen nimankii kale kurooren marka lankisahayna ciidanka si sharaftiisa ayaa maryan marka qabada ma ma dilen marka lankaasa meeli kajeen ciidanka howlgalkaasana kadgoysan waana suubien
deegaanka hooskood degmada xudur magaasha mayle ka magacaabe inteesee kilomitr injarta degmada xudur tuulooyin badan waaya meelyo kuwa galeen meelahaas lankan oo al-shabaab daaka heli wayleray tuuli yab yab leeraw oo injarta xudur soddon kilomitr injarta waaya haye marka alxamdulilah meelo badan kaleena maanaha ciidamada howlgala kasuubiyan marka nimankaas ilaa halay iyo shalay iyo geed iyo howlgaladii ciidamada suubiyan midbana howlgala kasuubiy marka alxamdulilah howlgaladii ciidanka mahayna runtii waa laka guulaysay dhibaato mahana deen ciidankan dhibaato maha deen ciidanka guluuska koonfur galbeed iyo ciidanka milatariga hoos kaalmaysa ayaa howlgalkaas ya suubi sharfaana hooyiyan amaad naqaana ciidamada howlgalkaas suubi nimankaas bacsado meelala meelaloona ciidamada way bardiyaanayiin ninka bacsada howlgalada badan isinku samayteen deegaanada hooskoon degmada xudur inti guda jarteen al-shabaab wal oo weerar ee isinkula kulanteen jare maya nimanka isinka ogdiin maanaa nimanka badana nimanka ciidamada hobiyo warilan ku faniinaw membabada koran ciidamada ciidamo hoogdhuweydankaas maanaa howlgalow tember meelala meelyolkadeega hobiyo warilan ku bahaayan kurooneen nimanka waliisatee jiidka surun oo shaafka dhibaateeyo yaan badan yihin ii tuugeysi damnahaas kari dareerasii lanko walban galabsan dawladda yarta galaafo walaasa suugaan wajiga ciidamada maanaha howlgalan bahan korkooda koranme daliyada daliyadan tabar yeelo insha allahu arrimoyeena wayba fadaane al-shabaab abiyudadiya isku dhaadheedi way waaha antilanka ku damboy ani maanaa walaayo isku dhaadhiyan maanaa ka teeginaadana isku dhaadhiyan kubana ilaala ku jiraw gudoomiye saraakiila ku tirsan ciidamada xooga dalka soomaaliya kusugan xudur intee lama kumid al-shabaab iyo galantaha ka dhikeen koono markaas la dili koono nolol kahayan kan la diliyaan qaabisnay zakawaadka marka kan haddi galanta ka haytan maysin ku qorshaysan runtii lankii aduga galanti lahaa goobada ciidamada markaasan dilna maxkamada laasaare walaal walaay maxkamada ankortomasaan cidaatisa maxkamada ee laku jira insha allahu degmada xudur meeqa tuula hooskooyasa meeqana howlgalo ku samayteen mayna sin qorshaysan tuulooyin kale isin howlgaladan ku samayn saaib degmada xudur tuulooyin badan hooskooya tuulooyinka waa lalaaq ilaa boqol iyo konton tuuliya hooskooyase marka tuulooyin badan howlgala lakasuugay ciidamada dawladda ka sugan markasaas in howlgala lakasuugaay qaar kumadeen weli maaraan indhamanyi oo nimankaas nabadiidka ka dhuumaalaysadaan howlgalkaasna qorshadan waa ilaa nimankaas diyaamad lagu safeeyo ciidamada way baastaan bay yihiina nin nimankaas la dagaalama
gudoomiye degmada xudur ee xarunta gobolka bokoola meeqijid haddii aan furan oo si nadiif eh baawartiyo hangalo koran runtii unaba nin furana jidkiskiira hel berdium xuduruskiira caasimadaskiira furinyi jidkiskiira kuraa joomiyo berdiinaskiira jidkaadinin furinyi way kalenin furana kuraa joomiyo magaalmada jidkiski furawnin furinyi wayna hirina lama jid waajib itiyagiyona hirin insha allah yoona qorshe joogo dawladahana katala jaran ununa katala jarna anila furo haye marka jiidka halasanay furahana inu hirinyina aawun kool galaano ciidamadaasi kool kuwadan waaye haye gudoomiye nololo degmada xudur dhinaga arrimaha bulshada si iyo xiliga oo roobeedna laka guda jar saaxib iidan mahadsanti runtii dadka nololaase normaale hati wayba maanaha dhabkaninhay wayba dhabkahayo magaalmada masanawaa yahay nimankan lacag oo kun shilinga soomaaliya dhan jaashate sheekh barra ku jira oo kunkiiskaya ani maanaa diin yala damaayo meel badan dhibaatooyinkaas ku jirta sheekh barra ku jirate lacagyo kunkio qaarawi sarafkio qaarawi dhibaatooyinkaasa ku jirma shia kale normaale nololi normaale ahayd haye ee sicir bararkaasay eegukooya shacabka saameynsa ee kuwaladi runtii sheekh barra kala degaana ma hayna ani maanaa soomali lacag male siisinka sortaanba kunga haysato kunkaasoo weliba kunka abdullahi yuusuf asuubiya dowlad maanaha ankaas dowlad ola ku jirta soomaaliya dowlad kunla male dowlad kun heli male shacabka dhibaato badan ka qabo run ahaantii dowlad oo lacag laange dhibaatadii haddii ajnabi nin lihayna dollar lihayna warkala kanooladaana kunkila kanooladayn maanahase goboladaas for example bay bakool oo kale bay kunkoo isticmaalasha gobolka boqol qaar kumid a fayl haysaana kunku isticmaalaan kunku sema ma isticmaalano maanaa deegaanka waduriyo nawaajiga kunkaas ma isticmaaleen kunkuna isticmaalan wayba kirinya berdiini kirinyi musinayna aagaas ayaa kirinyi runtii dhibaatooyinka ku jirta meeliye deegaamada dhan waa sheer barakaas dhibaatadaas eeda dhaban ku jira ganacsiga marka saameynsa kuwaldhide haddi ganacsiga saameyan kawaldhide maadaama kunkili biji binyisuun wayba suubiye maciishad walaysaa yaqaanee sheerbadarka wanaagsuuna qaabkasa jira run ahaantii qaabo oon faylahayno oo nololinanka faylahadaan waddankii masaakiine walaa helaan haddii walangooywaan dhibaatadii warlita ciida mahadsiin kaase waliba maxamed macalin axmed guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bokool oo usoo waraysi gaaraysa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo guddoomiye eed iyada kinkamaha nagaan waraysiga